asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kaga hadalno howlo fara badan innaga oo maaragtay ka soo tuurgoyna ama ka soo qabanna kolba meesha ay gacantu inoogu dhacdo afkiyo aqliguna ay soo hantaan ee ay soo qabtaan taasoo laga yaabo mararka qaarkood inay ka sheekayso dhanka adduunyada iyo dhaqashadeeda ama xoolaha iyo dhaqashadooda mar kalena ay ka sheekayso dhanka qoyska iyo himiladiisa mar kalena ay ka sheekayso dhanka quwadda iyo dareenkeeda mar kalena ay ka sheekayso dhanka maaragtay samirka iyo howlaha la xidhiidha mar kale ay ka sheekayso dhanka tabaca iyo howlaha ku xeegaaran ama ku weegaaran ama ku daboolan ama ku gaaran ama ku saabsan inay ka sheekayso ayaa laga yaabaa mar kalena waxaa laga yaabaa inay adiga lafahaaga kula hadasho mar kale waxaa laga yaabaa inay tilmaan dheeri ah kusiiso mar kale waxaa laga yaabaa inay dhanka hoggaanka iyo odaynimada kula aado iyada oo xubinta murtida maantu ay aad iyo aad jembiyo badan u dhigato oo ay hadba dhinac u dhacdo ama ay hadba dhinac jembiga u dhigato ayaynu soo gudbinaa xubinta murtida maanta annagoo kolba meeshii aan ka haleelno ka soo qabanna teenan maantana waxaan ka soo qabanaynaa dhinacyadaas kala duwan ee faraha badan qayb ka mida haddii rabbi idmo waana qaybaha un noloshu ay qaybta ka tahay saaad u ogtihiinba dhegaystayaal waaye ku waxa uu ahaan jiray midka wax laga dhegaysto waayeelku wuxuu ahaan jiray midka wax laga dhaxlo waayeelku wuxuu ahaan jiray midka haddii eebba idmahayo laga dhowrsado waayeelku wuxuu ahaan jiray midka dhibcaha sooyaalka taariikhda ka bixiya sheekooyinka caalamiga ee dadka deeqa waayeelku waxa uu ahaa mid hadalka tuurgooya oo ah aan aqoonin hadalladan maaragtay bajaqda ah ama hadalladan iska qayaxan aan waxba laysu qarinaynin ama aan waxba laysu sarbeebaynin marka nin waayeel ah oo waayeelkii soomaaliyeed ee caadiga ahaa ka mid ah oo dad kale la hadlahaya ayaa soo qaatay mahmaah labaaley ah nin waayeelaho waxa uu arkay soomaali ah oo hadalkii ka siibay shaatigii ama hadalkii ka siibay qaargashigii ka bixiyeyna targalkiina ka bixiyey ama haddii eebeedmahayo dabagaabkii iyo targalkii iyo qaargashigii intaba ka siibey oo hadalkii ka dhigay mid qaawan waayeelna ah ayuu arkay markaasuu wuxuu soo qaatay mahmahdan cajiibka ah oo wuxuu yidhi hebelow waxaa la yidhi waayeelku hadalka wuu korgooyaaye ma kurgooyo haddii la korgooyo dee dusha unbaa laguu saray oo waa laguu saray weeye hadalka haddii la kurgooyona dee hadalkiiba qoortaa laga gooyey weye macnaha muxuu ka wadaa markaa wuxuu yidhi hebelow waayeelku hadalka wuu korgooyaaye ma kurgooyo macnaha dee adigu hadalkii sarwaalkaad ka siibtay oo fanaanadiibaad ka bixisay oo cagihiibaad maaragtay oo isagoo dhan baad waxaad ka dhigtay mid murduq ah ayaad ka dhigtay buu u jeedaa ee hadalka waayeelka hadalkaagu ma ahan hadalka waayeelka lagu yaqaanana wuxuu ahaa waayeelku mid hadalka korgooya ee aan kurgoynin adna kurka ayaad hadalkii ka goysay waayeelna korgoynta ayaa lagu yaqaanay buu ku yidhi allow ma la hadlay haddii eebe ku anfacahayo maahmaahda maanta ee ayna ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkee eebe waxaa la yidhi daruuraha roob kama wada do-o